waxaa kulankan si wadajira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka iyadoo wasiirka beeraha biyaha iyo khayraadka badda maxamed axmed cawaale uu tilmaamay ildeeqdan la wada gaadhsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka kalluumaysatada waddanka milooyi cadde ilamaa horongaar dadka ugu itaaliyar ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn waayo dabaysha khamsiinkaa socota iyaa lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso kolkaas sidaas daraaddeed baan maanta nagu wada yeedhnay waxay samaynaysaa waxay ka bilaabaysaa jabuuti waxay ku dhammayn doontaa ilamaa horongaar kolkaa maanta waxaan iskugu wada yeedhnay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa ubuk tajora jabuuti wasaaradda istaageersigu waxay kaalmanigu sii doontaa alaab macaawino cunto iyo lacag nalisiinaya sidoo kale dadka kalluumaysatada ee ka qayb galay kulankaasi ayaa iiga warramay siday u soo dhoweeyeen kaalmadan waa tan ugu horrayn khadre xuseen cubaare oo ka mid a dadka le dooniyaha ee ka shaqaysta kalluunka wallaahi waa fiicnay si fiican bayna noo soo dhoweeyeen maxal ministaraddii baa ku jirta labada wasiir madaxweynekudi waa la dhannaa waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan dee dee madaxweynuhu noogu talagalay ismaaciil cumar geelle hawna siinayaan way noo deeqayaan aad baan u jecelnahay uguna ducaynaynaa de iyagoo dee dadkayaga itaalkeeraa tabay meel aan ugu tagno ee biirahaan ugu tagno midna ma garanayna walaa ministar ala magacin iyakaana tabay bacdama ayna tabayn de waan u ducaynaynaa aad bayna fiican yihiin shicibkoogii ay tabayna wadanaya way fiican magacayga waxaa la yidhahdaa xuseen cabdi maxamed urur kalluumaysataa ka mid ahay madaxweynaha arrinkiisa waanu soo gaadhay madaxda waanu la kulannay dee ilaahay mahadii madaxweynahaygana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay ilaahay cimrigiisa ha dheerayo isagiyo marwadiisa iyo umadkiisaba allaha barakeeyaanu leenahay kaana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay waa ilaahay waanu ku shukuraynaa dee xaaladda kalluumaysatada waa caynka imika wallahi alxamdulilahi rabbialcaalamiin dhibkii waan soo dhaafnay dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan iminka qutuldaruuriga waan helaa alxamdulilah rabbialamiin dhinac kale ayaan la liibaan cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee jabuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay u wada shaqeeyaan dekadda jabuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda wallaahi si fiican baa u shaqeynaa intaan loo dhisay iminka afar shan sanadoon portebeshka dee wallaahi meesha waa iska nadiif shaqadana si fiican bay u socotaa me wallaahi problemkina inta yara enerjiga waan hidrocarburka wax kale maaha waa xaggiina shidaalka iyo saanskii oo basiimkii waa kharashkuu baatooga la baxayo soons buu qaataa iyo baraf ma intaabaa nagu badan insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah ururkeenna waa urur balanada association cooperative de pesh maritim waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer jabuuti waxaa la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo siddeetankii baa la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii waxay ugu horreysay portebeshka ugu horreeya jabuuti bay fureen markadii horreysay kalluunka ha waa dekadii ugu horreysay kalluunka muddo dheer buu jiraa ururkiinu haddana muu adkaan weli inuu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran ururkeena insha allah dib kale u fiicnaan uu qawi buu noqon waan wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimedna way marayaan alxamdulilah rabbi alcaalamiin rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti